iyadoo weli deegaanada ismaamulka mandheera ay ka jirto abaar iyo sicir barar ayaa waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka xafiiska culummada mandheera sheekh axmed suudaani guddoomiye ku-xigeenka culummada mandheera ayaa sheegay in inta badan xoolihii ay ku dhammaadeen abaarta islamarkaana hadda ay khatar ku jirto nolosha dadka waxa uuna bulshada ugu baaqay in rabbi xaggiisa loo laabto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dadka muslimiintana dhegaysanahay walaalayaal waad arkaysaan waad u jeedaan dhibaatada oo taagan oo abaarta kuleelka sicir bararka cudur oo socdo saas oo kale arrimahaas dhan nolosha ciriiri ay noqotay dhibaato weynaa taagan xoolo badan mar hore laga tagay meelo badan dadkii khatar ku jira xaqiiqda waa sidaa waxaa dadka muslimiinta dhammaan ka codsanaynaa in alle subxaanahu watacaalaa aan u noqono allaha loo noqdo allaha loo toobo keeno astakfurta hala badiyo allaheen aan barino meel kale loo carar ma jiro qof kale wax koo qaban kara ma jiro dadka muslimiinta guud ahaan arrintaasaan faraynaa qur-aan badan hala akhriyo allaha loo noqdo sheekh axmed suudaani ayaa sidoo kale ugu baaqay imaamiinta masaajidda mandheera in la badiyo qunuudka ama ducada xilliga salaada isagoo culummada ugu baaqay in mar walba bulshada la xasuusiyo alla ka cabsiga si gaar ahaan imaamiyaalka waxaan idinka codsanaynaa in la qunuudo do-da la badiyo dadka la waaniyo kheerka loo sheego towbakeen in dadka ay toobo keenaan allahu u noqdaan macaasida lagu dhex jira laga baxo qofkii dad xaggiisa ay soo jirto dulun walaalkiisa ka galay hadday jirto wixii xoolahaas celiyo masxaqaas celiyo allahina subxaanahu watacaala aanu toobo keeno dhammaan arrintaasa dadka muslimiinta ka codsanaynaa imaamyaalka si gaar ahaan ayaan ka codsanaynaa sheekha ayaa ugu dambeyn ugu baaqay bulshada in la isxasuusto xilligan adag islamarkaana la iska warqabo ilaaha subxaanahu watacaalaa agtiisa wax kuma yara dhibkan aad bay aad ba u weynyahay si runta ayaa la fududaysanin muddo kale ha luu soo naxariisto walaalayaal dad badan ayaa arrimo noloshooda khatar ku jirta dad badan famili fara badan aruur fara badan waayiliin fara badana noloshooda khatar ku jirta halasuu naxariisto haliska warqabo halis badbaadiyo taasa ilaaha subxaanahu watacaala intii hadday isu naxariisanayaan alla naxariistiisa subxaanahu watacaala ma baaqinaysa nabigeen hore calayhi salaatu wasalaam alraaximuuna yarxamuhum raxmaan ku naxariistaa ilaahay raxmaanka ayaa u naxariistaa arrintaas walaalayaal aad iyo aad hala xoojiyo jazaakum allahu khayra cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera